galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington waxaanaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitraband hiriirka efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee v o a somali com
waa maalin axada bisha juun waa kow iyo labaatan sannadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddayada galabnimo waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
saaka aroortii hore anakoo jiifno labaiyo toban saac markay ahayd ayaa qarax weyn meesha ka dhacay markii aan bannaanka u soo baxnana in baabuur meesha ku qarxayaan aragnay nimanaa ka soo degtay kabacdi cabaday meesha ka bilaabeen
kaasi waxa uu ahaa goobjooge ku sugnaa xaafadda shibis oo nooga warramaya weerarka saaka ee al-shabaab ku qaaday saldhigay leeyihiin ciidamada nabad sugidda goordhow ayaanaad maqli doontaan iyagaan garsoorayaasha la dooranayo dadka lacag midkaas waa midaan doonaya inay iskaasi hoolta ka xaqiiqo dadka soomaaliyeed iyagaa iyagaa laaluusha bixiya iyagaa la doonay markaa garsoorayaashu ma odhanayo waa nadiif kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare soomaaliya ciidid cabdulaahi ilkaxanaf oo marti noogu ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee maanta
waxaad sidoo kale maqli doontaan warar ku saabsan soomaaliya iyo geeska afrika marka horese ku soo dhowaada warka caalamka dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay fashilisay weerar saaka maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada nabad sugidda ku leeyihiin degmada shibis ee magaalada muqdisho dhammaan dadkii weerarka soo qaaday ayaa la sheegay inay dhinteen iyo askari ka tirsan ciidamada amniga afhayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf ayaa saxaafadda uga warramay siday wax u dhaceen waxaa maanta ciidamada amnigu ay fashiliyeen baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo ay la socdeen ama saarnaayeen laba nin oo rabay inay dhibaato ka geystaan magaaladan muqdisho iyo ummadda soomaaliyeed ee sooman ee muslimiinta ah markii awaamiirta uu diiday ee ah in la istaajiyo la hubiyo gaarigu xabaday bilaabeen xabadihii la isdhaafsaday gaariga wuu qarxay
kaasi waxa uu ahaa maxamed yuusuf afayeenka wasaaradda amniga ee soomaaliya halka aad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington dableyana heebtooda la garan ayaa tuugasho ku dilay sarkaal ka tirsanaa wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya deegaan ka tirsan wajeer waqooyi bari kenya mas-uuliyiintu kama aysan hadlin sababta dilka iyo in cid loo soo xiray toona waryahayaga waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa warkan nooga soo diray gaarisa sarkaalkan oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha gudaha dalkani kenya ayaa waxaa lagu magacaabi jiray maxamed barre cabdulaahi wuxuuna ka ahaa caaqil deegaanka cirib oo ka tirsan koonfurta degmada wajeer lama oga ilaa iyo iminka dadka dilay sarkaalkan oo ka soo baxayay xalayto salaada cishaha masaajid ku yaala bartamaha magaalada wajeer taliyaha ciidanka booliiska ee degmada wajeer samuel mukindai ayaa shaaciyey in ilaa iminka ay baaritaanno ka wadaan deegaanada lagu dilay caaqilkani wuxuu sidoo kale sheegay in sargaalkan uusan ka tirsaneyn saraakiil horaan u shaaciyey in naftoodu khatar ay ku jirto oo la hayay oo diwaankooda ay dowladdu haysay wuxuuna sheegay in isirsaaseen dhex martay ciidamada booliiska ay ku guuldaraysteen in dableydaas ay gacanta ku soo dhigaan al-shabaab ayaa ku hanjabtay in dilal ay u geysan doonto qaar ka tirsan saraakiisha soomaalida ee la shaqeeya dowladda dalkani kenya waxaana jirtay in sanadkan horaantiisa ay ku dileen isla sargaal ka soo jeeda wasaaradda arrimaha gudaha dalkani kenya deegaanka carabiya
toban askari ayaa ku geeriyootay laba iyo toban kalena dhaawaciyo oo ay qaar culus yihiin ayaa soo gaaray kadib markii gaarigii ay saaraayeen uu shil ku qabsaday deegaanka la yidhaahdo buuro wadal oo waqooyi galbeed kaga beegan magaalada garoowe ciidamadaasi ayaa ka tirsanaa daraawiishta puntland askarta geeriyootay iyo kuwa dhaawacmay ayaa dhammaantooda waxay ka wada tirsanaayeen ciidanka ajiidda hore ee deegaanka layidhaahdo tukaraq oo u dhexaysa garoowe iyo laascaanood waxaana markii shilkaasi uu dhacayay ay kusii socdeen magaalada garoowe madaxweynaha maamulka puntland ayaa waxyar kadib waxa uu booqday markii dhaawaca iyo meydka askartaasi la geeyey cisbitaalka magaalada garoowe waxaana uu ka tacsiyeeyey geerida askartaasi dhimatay waxaana la sheegay in madaxweynuhu uu amar ku bixiyey in askarta qabta dhaawacyada halista ah daweyn caafimaad loogu qaado dalka dibaddiisa ciidanka shilku qabsaday ayaa watay gaari noociisu yahay b g oo uu saaraa qoriga lidka diyaaradaha saraakiisha dalka afghanistan ayaa xaqiijiyay maanta oo axada in qarax bambaano jidka dhinaceeda la dhigay oo ka dhacay gobolka koonfureed ee helman ay ku dhinteen ugu yaraan sagaal iyo toban qof oo rayid ah oo ay sagaal caruura ku jirtay dadkan ayaa dhintay markii miino ay ku qaraxday gaari ay saaraayeen xili ay ka qaxayeen dagaal ku dhex marayay meel ku dhow degmada la yidhaahdo marjax ciidamada afghanistan iyo dagaalyahanada taalibaan wakaalada wararka ee routers ayaa kusoo waramaysa in dhammaan caruurtii ku dhimatay qaraxaasi ay ahaayeen caruur da-doodu ay ka hooseysay shan sano jir dhinaca waqooyi ee afghanistanna saraakiisha waxay sheegeen in dagaalyahanada taalibaan ay qabsadeen degmada jardara oo ah degmo muhiim ah sabtidii shalay
wakiilka unisef ee sii tegaya ee dalka burundi ah ayaa sheegaya in weerarkii toddobaadkii hore ee ka dhacay iskuulla ku yaala caasimadda dalka burundi ee bujumbura ayaa sheegay inay ahayd mid aan loo baahnayn maalintiisii u dambeysay ee howshaasi uu hayo ayuu johannes weding waxa uu v o eda u sheegay maalintii sabtida in weerarka gantaalka loo adeegsaday ee lagu qaaday iskuulka caruurta ee afrikaanka ah kaasoo uu ku dhaawacmay wiil shan iyo toban sano jir ahaa weerarkaasin uu ahaa mid laga naxo oo ka dhacay goob ay ahayd in mar kasta ay ahaato mid uu ilmuhu ku nabadgalo unisef waxa ay sheegaysaa in xiisadda siyaasadeed ee hadda ka taagan burundi aanay saameyn ku yeelanin ilaalinta caruurta kuwaas oo la dilay qaarna la xabisay oo ay siina socoto inay weli halis ku jiraan
halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen wadaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington haatanna muqdisho ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay magaalada muqdisho oo looladan lahaa in lala beegsado saldhig ay leeyihiin ciidamada nabad sugidda oo ku yaala degmada shibis weerarka ayaa isugu jiray qarax iyo rasaas ay isweedaarsadeen maleeshiyada iyo ciidamada amniga warbixinta waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga axmed xasan colaad gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa maantay aroornimadii hore ku qarxay afaafka hore ee dugsigii saqaawidiin ee dhawarka dambe ee xarunta weyn ee nabad sugidda soomaaliya ay ku leedahay degmada shibis ee magaalada muqdisho qaraxani oo lala damacsanaa ciidamo ka tirsanaa nabad sugidda dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku sugnaa goobtaasi balse qaraxaasi ismiidaaminta ahaa kadib ayaa waxaa halkaasi galay rag hubaysan ayagoo galay guri ku dhowaa oo dad shacaba ay degganaayeen raggani oo gaaraya saddex ruux ayaa risaas ay isdhaafsadeen ciidamo ka tirsan nabad sugidda dowladda federaalka ee soomaaliya iyadoo in muddaana ay socotay risaastaasi ay isdhaafsanayeen qof goobjoogo ahaa oo la hadlay v o eeda ayaa waxa uu sheegay waxa uu arkay saakii aroortii hore anakoo jiifno labaiyo toban saac markay ahayd ayaa qarax weyn meesha ka dhacay markii aan bannaanka usoo baxnana baabuur meesha ku qarxayaan aragnay nimanaa kasoo degtay kabacdi cabaday meesha ka bilaabeen cabadda markay meesha ka bilaabeen ciidankii meesha gudaha ku jira iyo ayakaa isku dhacayo guri meesha ku yaalay galeen oo macfalka irdiisa marka xabadda saasay ku bilaabatay ilaa muddo ay socotay xabadda indhahey waay qabteen saddex qofood oo dhaawaca wax kale hadda khasaare kalea ma arka oo xaafadda soo gaaray ama dadka rayidka meesha degana dadka rayidka ayaan saddexda qofood oo dhaawaca ciidankii dhexdiisa hadda wax kale oo gooniya mu gaarin ayakina meeshay ku dhinteen gaariga bannaanka ku qarxay albaabka uu derbigu ku dhuftay albaabka meeshuu ka geli rabay baa ka qaldoontay derbigu ku dhuftay marka derbigu ku qarxaday derbiga markuu ku qarxaday marka meeshaasi ku fusilmeen ay kasoo degteen ciidankii meesha isku xabadeen marka ayakina meeshay ku dhinteen saddexda qofooda ku dhaawacantay meesha axmed muumin waa guddoomiyaha degmada shibis waxauna ka mid ahaa mas-uuliyiintii ugu horreysay ee gaartay halka mashaqadu ay ka dhacday saakay degmada shibis gaar ahaan waxa waaye xaruntan barxaddan ay dhallinyaradu ay kubadda ku ciyaaraan saaka xilli hore aroortii horeeto waxaa ciidamada amnigu ay ku daba joogaan gaari ay ka shakiyeen deetana markii uu gaarigaasi hay-adaha ammaanka iyo ciidamadii uu ku daba jiray uu awaamirteeda uu diiday ciidamadu ay horey ay sasbagti uga qabeen halkan ay isla soo gaareen kadibna uu isku qarxiyo barxaddan bannaanka sida aad aragtaan laba dhallinyaraha oo gaarigaa la socotana waxay galeen gurigan dad shacaba ay degan yihiin sidaaad u jeedaan deetana ciidamada ammaanku way ka hortageen runtii falalka amni darrada ay rabeen inay ku dhaqaaqaan sidoo kale afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed yuusuf cismaan oo isna hadlay ayaa sheegay in ciidamadu ay ka hortageen gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaas oo ay saaraayeen laba nin oo ku tilmaamay inay dhallinyaro ahaayeen waxaa maanta ciidamada amnigu ay fashiliyeen baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo ay la socdeen ama saarnaayeen laba nin oo rabay inay dhibaato ka geystaan magaaladan muqdisho iyo ummadda soomaaliyeed ee sooman ee muslimiinta ah markii awaamiirta uu diiday ee ah in la istaajiyo la hubiyo gaarigu xabaday bilaabeen xabadihii la isdhaafsaday gaariga wuu qarxay laba nin oo ka degtay ayaa u gashay cid shacaba oo guriga hadda halkaan u jeedaan oo ganjeelkaas jajabay ah oo ilmo iyo haween iyo caruur ay deganaayeen soomaaliyeed markii ay guriga galeen waxay bilaabeen inay xabado soo ridaan ciidanka amniga gaar ahaan ciidanka nisa ayaa soo afjaray maxaa la yidhahdaa dhibaatadaas ay shacabka la damacsanaayeen dhagarqabayaashan dhallinyarada ah ee lasoo qalday ee ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus ka tirsan waa nasiib darar runtii xilli ramadaan in maxaa la yidhaha ummaddii soomaaliyeed dhallinyaradii intay wax ku soo xidhaan ayagana ay gadaal ka fadhiistaan inay inay inay dhahaan ummaddan soomaal isku soo qarxi dhinaca kale waxaa maantay degmada dharkeeley ee magaalada muqdisho lagu dilay anwar xaaji dayif oo xafiiska ra-iisul wasaaraha u qaabilsanaa dhinaca maaliyadda sida ay v o e da u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya qaraxyadan iyo dilalkii ugu dambeeyey ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa sheegtay xarakada al-shabaab waana markii ugu horreysay falal caynkan ah ay ka dhacaan magaalada muqdisho tan iyo markii la gudagelay bisha barakaysan ee ramadaan axmed xasan colaad v o e muqdisho
walaalkaad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a meel kastoo aad naga maqlaysaanna waxaanu idin leenahay ramadaan kariim ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya caydiid cabdulaahi ilkaxanaf guddoomiyahan waxaan wax ka weydiin doonaa hanaanka garsoorka ee soomaaliya oo meelo badan iyo siyaabo kala duwan loo duro sidoo kale dhegaystayaasha ayaa su-aala weydiin doona guddoomiyaha marka ugu horreysa guddoomiye kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha bal waxaa noo sheegtaa doorka iyo hawsha maxkamadda sare ay qabato ee aada guddoomiyaha ka tahay runtii maxkamada saaaa jira dadku waa isku qalqaldayaan istaylka aan leenahay ee nidaamkeedu yahay iyo taa maraykankaa joogto waa isku mid waxaan qaadanay inagu berigii hore markii siyaad darre dee nidaam gooniyahu ama tawrad ama ciidana ama milatari ayaan lahayn sagaalkii sanadood ee kow ee hore ee nidaamkaynu lahayn kii laftiisii ayaan qaadanay muxuu ahaa two thousand three two thousand four markii carta markii carta waa la qaatay aska aada looma aqoonsan laakiin markii embagasi baa la qaatay waa nidaamkaynu lahayn two thousand nineteen lixdankii ilaa sixty ninekii ee ahaa nidaam dimuquraatiya oo madax banaan oo furan oo garsoorku xor yahay ka madax banaan yahay hay-adaha kale garsoorku macnaheedu waxa weeyaan dacwadaha dadku isku qabto ama dawladda cid ku qabsato ama qof qof kale ku qabsado waa wixii ama ama dembi maaha dembina waa qaaqaano waa dembi waxay uqaybsadaan dembi oo dunuubta dembiga ka dhacda ee caadiga ah iyo kuwa ahligixisada gidda isku dar iyo dembiyada sibilka ah ee dadku iyagu laftoodu isku horqabsadaan mid kalaa jira waxawyaan dacwadaha maamulka ah waa maamul matalan waxaad ka soo qaataa dhul ayaa meel badan guri baad leedahay gurigii baa lagaa duminayaa haddii lagaa dumiyo sharcigu wuxuu leeyahay meelasiiya qofka oo dhow u degmaa gurigiisa iyo meeshuu lahaa meel kaloo banaana waa in la siiyaa uu dego matalan waa lagu siin waayey waa dacweynaysaa dawladda hadday kusiin weyda guursi waxaa kamid ah anindhee dhaktara oo dadkii qofkiisa wuxuu u daweeyo dabeedna qofki ku noqdo ku awarmay waxaa kamid a dawladda loo qabsado iyo dawladda ama dadku u qabsadaan dawladda maamul baa waa dacwada maamul saddexdaa dacwadood waa saddexduba sidaa ay u jiraan ay halkan u leedahay inagu aan u leenahay maraykankuna u leedahay marka waxaa sheegtay in dacwadaha dowladda loo qabsadoo kale ay ka mid tahay dacwooyinka maxkamadda loogu talagalay inay qaado ma jiraan dacwado dowladda loo qabsado mararka qaar oo maxkamadda yimaada ama dad soo dacweeya dowladda hadi waaba ayn imika imika beri maalmahan iyadhay u badan yihiin waxaan waxaa dacwadaan galay maalin daraad galay dacwad nin guri leh gurigii uu lahaa ee uu dhistay nineteen eighty seven ayaa dad kala sheegtay markay dawladda hoose adiguma lihide dadkaa kalaa leh markaasay dawladna xoog kaga saartay ninkii xoogay kaga saartay wax ku dacwoonaya wuxuu leeyahay dawladdu xoog waxaan umale in xoog isaga saartee haddii laga saaraya garsoorkaaga uu noo soo dacwooday waa dawladda loo qasday waa mid weli way badan yihiin dacwadaasi qaar badan oo bendiga oo imika weliba intii meerka magaalada hadda jooga uu yimi dacwado badan oo noocaasa oo dadku ay u haystaan baa jira oo ama guryo ama ha laga duliyo ama ha laga saaro ama ha laga qaadoba waxa weeyaan waa dacwadaha maamulka mid kalaa imika jirta oo aan hayay oo guri halkana uuna leeyahay dawladdu leedahay annagaa ale nina u leeyahay maya malahe aniga ale waa ay leedahay dawladdu waanu kala wareegnay oo barkiisiyaa bare ayaanu kala wareegnay gurya gurigaas oo waxaanu u celinay waxaanu digrii ninka wuxuu leeyahay waa jiraa digrigu laakiin lacagti lagama siin ma celin oo wax la siiye ma jirto dacwadaha caynkaas waa badan yahay kuwa maamulka dacwadaha maamulka loo qabsadaa arrinta dhulka aaday murankeedu u badan yahay waxaa jira dhul xilliga dowladda kacaanka maxamed siyaad barre dad lagala wareegay kadib la qarameeyey dadkii ay hadda raadinayaan ay leeyihiin xaqdarana looga qaada dhulkeenna yaan rabnaa dacwooyinka noocaasa maxaa laga samayn karaa waxba le waayo dawladdaasi dawlad bay rejiim bay ahayd alla wixii shaqaa ay samaysay dub loogu noqon maayo hadday cid dhul kala wareegto ay ka qaatay way kala wareegtay dhulka ay ka qaaday dawladdaa le dawladda imika joogtaa rejiimka imika joogaa waa inay sax ahayd iyo inay qalad ahayd la geli maayo waa rejiim jiray waa rejiim waktigiisii dhamaystay waa rejiim la aqoonsanaa oo dawlad aqoonsanayd waa rejiim dawladduna imika ay iyana aqoonsanayd wixii dawladdaasi samaysay inaanay dawladda iyo bedel ka dhawtii karay haddii guriga laga qaaday beriga nidaamkii markaa jiray lagaga qaaday sharcigii markaa jiray lagaga qaaday waxlaha laga qaban karaya n waxaa jirta in ay jiraan dhulal danguud oo dawladdu ay bixinayso ama hanti qaranku lahaa oo dad gaara la siinayo si ay ama ganacsi ugu sameeyaan ama si gaara ugu isticmaalaan sidii ay noqotaba arrimahaasi maxaa door ah oo ay maxkamadda sare ku leedahay ilaalinta hantida qaranka
maxkamadda saraaba lama ogola sharci nineteen eightygii soo baxay bare soo baxay artikatual wuxuu leeyahay qof dhul laga qaaday haddii qof dhul laga qaado oo meesha u laga qaaday ama guri laga qaado ama meel laga qaado ay dawladdu baahideedii ka baxdo in qofkii loo adiga waxaa si cad loo sheegaya inay maamnuuc tahay oo aan la samayn karin meel qof laga qaado qof kale la siiyo waa mamnuuc waa waa haddii naloo feerno exactly waxaanu macnaa waxaan waxba ka jirin waan kasoo qaadnaa ciddii lahayd hadday dawladdu ka baxday baahideedii waa ka baxday soo maxa qofkii ilaha waa la siinaya cid kale la siin maayo laga qaaday marka hore marka way badan yihiin annaga weliba maxkamadda saraare dacwadaha maamulka maxkamadaha waa loogu talagalay inay dacwado adag yihiin oo dawladduna ku jirto marka inay maxkamadaha hoose galaan maba aha waa maxkamadda saraale ee kow marka dacwadahaas oo dhan waa dacwado jira waxaa jira iyaguna dacwado kale oo aada u badan oo kuwa dacwadahan nimanka ahday teroriiska dacwadaha waxale maxkamadaha caadiga ah marka loo qabsado inay aljeexsan yihiin laakiin maxkamadda militariga imika gasha way wada isku haynaa maxkamadda militari anaga qudhayadu maxkamadahan caadiga uma diyaar aha inay ula wareegaan waxaana ula wareegayn amniga dartood amnigooda awgood baana ula wareegay waa mahadsantaha markana dhegeystayaashaan siinaynaa guddoomiye dhegeystaha ugu horeeya walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabtid inaad weydiisid guddoomiyaha maxkamadda sare soomaaliya
falastiin waan ku salaamaya magacaygu waa maxamed xaadi xuseen raage waxaan kasoo wacayaa gothenburg sweden runtii waan salaamayaa guddoomiyaha maxkamadda sare laakiin waxaan rabaa mudanaha waxoogaa ikhtiraacaad ah iyo su-aal in aan weydiiyo ku saabsan systemka uu shaqeeyo cadaaladda soomaaliya inagoo og in wax badan ay khaldan yihiin markii laeego cadaaladda oo qura ma ahane hay-aadkii xoojin lahaa ama dhaqan gelin lahaa cadaaladda sida boliiskii laakiin marka aan eegno cadaaladda lafteeda waxaad moodaa in social justicekii ama cadaaladdii bulshada ay aada u baaba-san tahay sidoo kale madax banaanidii cadaaladdu ay sidoo kale doodi ku jirto haddii cadaaladdu aanay madax banaaneyna oo ay farafarayn kala kulmayso madaxdii dowladda ama xitaa yacni canaasiir kale oo xoogan oo shacabka ku jira ama hay-adaha kale dhaqaalaha leh danaheed isko danahooda iska hor imaanaya ama ashkhaas gaara iyada lafteeda way adag tahay in cadaaladii eh, la oogo arrinta kaloo iyada lafteeda aan rabo in la inaan taabto muddo dheerna een, ku taagnay dadka waxay tahay in dadka shacabka ah la saaro maxaakiim military oo een, qofkii oo la een, procedure caadi ah oo rayid ah la marsiin karo in maxkamad military la geeyo taasi lafteeda een, oo doodi ka taagan tahay Eh, su-aasheeda marka haddii aan soo koobo waxay een, noqonaysaa een, sidee cadaaladi ku iman kartaa haddii intaas oo dhibaato ay taagan yihiin oo tusaale ahaan cadaaladii aanay mar madax banaaneen een, mar faraha lagu taagtaagayo dadka cadaaladii ka shaqeynaya sida een, een, nimankan een, een, yacni xaakimiinta ee maxkamadaha jooga oo kickbacks iyo dhabarka taabasho badan een, la sheego lagu eedeeyo een, in ay kala kulmaan een, dhinacyada ay khuseyso dacwooyinka ay qaadayaan waa mahadsan tahay een, maxamed een, hayo guddoomiye way inta su badiyay u badiyay su-aal u weydiinay ha nation buu buuxiyey haye waa waa ugu jawaabayaa ta ugu horeysa waxa weeye horta aada dhegeysa garzoor garaabtu ku qabaa soomaaliya soomaalida way ku adagtay garzoor ee garsoorku waa dad civil ah civilized oo aan hubaysnayn xoog ma lahayan xoogna wax kuma fuliyaan xoogna wax kugeeyaan siday u arkayaan ayay iyagoo madax banaan dalku inay sharci yamiina juuris yihiinoo haynana weeye okay dad caynkaas oo kalaa iyo shaqacaynkaas oo kalaa nin hayaana waa fahmaysa soomaaliya waa ku adagtay wax sax weeye ninkaas uu sheegay ma hayso da- dayactirkii wuxuu u baahnaa dhaqaalihii u baahnaa ilaalintii u baahnaa xooggii u baahnaa midna male marka garsoorku horta dhibaatay ku tahay dalkeenanba dalkeenan waxay ku dhaliyaan garsoor aan hubaysnayn iyo madax dawlad hubaysan waa dhifi karo madax banaanida way adkaanaysaa haddana xataa aanay faragelin waxay faragelinta ka daayaan waxa waxay u baahnaa wax ku fulin lahaa oo dham haysan wuxuu u baahnaa la siin maayo dhaqaaluhu u baahnaa la siin maayo meeshii wax ku qaban lahaa u baahnaa la siin maayo khabiiradu u baahnaa waxa la siinayo ma jirto maba waaba la ignoor galinaya waa tahaa dad afrikaana dadka soomaalida way ka fiican jirtaa hoos way waagtaa in muxuu ahaye garsoorka aada iyo aada iyo aad waxgeeda loo geeyo waa laanta waa saddex laabo dawladdu qaybsantaa mid ka mida weeye la siin maayo ahmiyadu lahaa miisaaniyadu lahaa miisaaniyada ay yara mushaaro yara yaryar baa la siinayaa hay-adaha kale lacag badan baa la siinaya kuwa xeerdejinta iyo kuwa fulinta lacag badan bay qaadanayaan miisaaniyada waa si weyn baa loo sameynaya waxba la siin maayo tan keli kale mushaharkaa yara ninkaa garsooraha la siiye mooyaane wax kaloo weelaya oo uu ku shaqeeya wallahi inay jir- intaan joogay afar sano oo dhowdhow baan joogay ma arag mana jirto caynkaa u danayaysa ma jiro ko waxaa xagga mushaharkii baa laga danaynay xaggii quwadii haddana laga danayn kale marka garsoorku horta waa dhibaataysan yahay ma odhanayo ma odhanayo ninkaas ma odhanayo mana odhanayo waxbaa ka jira waxaana leeyahay laakiin odhan maayo waxba kama jiraan baination waaa nin war oo soomaaliyeed oo dacwad doonaya dacwadiisa isku halayni maayo inuu xaq leeyahay inaanu hadlin wuxuu doonaya inuu lacag ku helaade oo iyagaa garsoorayaasha la dooranayo dadka lacag midkaa waa midaan doonaya inay extracta hoosta ka xaqiiqo dadka soomaaliyeed iyagaa da- markii- iyagaa laaluushka bixiya iyagaa la dooray markaa garsoorayaashu ma odhanayo waa nadiif Een, ma marka- odhanayo waa nadiif waayo nin aan badbaahan oo lacag la lahoos diga haddii wada buu garanayaa een, nin mar- baahan oo lacag badan layi lacag kaa laga qaado noo xukun wa- wax walba way dhici karaa adeer.
marka ma lagu laakiin kalsoonaan aynoo in karaa la dadaalo ma lagu kalsoonaan karaa cadaaladda sidaasa oo hadda aad saa u sharaxday ee aan daryeelka haysan een dhaqaalaha haysan ee laaluushka lala soo doonanayo kalsooni ma lagu qabi karaa guddoomiye dee kalsooni waxaa loogu qabi karaa saddex tallaabo weyaade saddexduba kaama wada eexan karaa tallaabo koowaad baa jirta tallaabo labaad baa jirta tallaabo saddexaad baa jirta waxa weeyaan nidaamka wuxuu ku wanaagsan yahay nidaamka dimuqraadiyadda meesha aan markiina waxba la goynayn sidii maxkamadii militariga cid kale intay xukunto aan halkii ku dhammaanayne waxa weeyaan wixii hadday qaliban yihiin meel baad la tagtaan dheer waxaad loo tegaysaa maxkamadii labaad waxaad loo tegaysaa maxkamadii sare waxaa oo dhamay waana mid kasta maxkamadda sare iyo kale benji baa xukuma geen saddex garsoora ah iskuma raaci karaan saddexdu saddex garsoor xaqdaroodan iskuma raaci karaan oo nin walba aan uu yahay foodkiisa leeyahay armigiisa garaadkiisa leeyahay En- marka laakiin laakiin way dhacdaa waxaa la sheegaya ilaaro anigu ma odhan karo xumaan laaruus ma jiro ma odhan karo walayd waa maasantaa guddoomiye hadda waxyaabihii uu xuseen maxamed waxaa ka mid ahaa in maxkamadda milatariga ay mararka qaar xukunto dad rayid ah sharci ma taha taas su-aasha labaad su-aasha labaad way jirtaade walaha sibilka ah maxkamadda milatariga awoodeedu waxa weeye inay xukunto muxuu ahaa dacwad daf ciidan uu sameeyo oo shabo ciidan ku sameeyey in ciidani hadduu intu suuqa tago dabar kursado ama lacag xado ma aha dembigaasi dembi milatari waa dembi caadi ah waxa weeyaan dembiga ciidamadu ciidamadu ay leeyihin waxa weeye in ninka uu sameeyo nin ciidanka ka mid ah oo shaqo ciidan ku sameeyo taasi waa dembi military military baa laga waa dembi penal military penal ka koorka ku shuqula ta kale ay leeyihin waxa weeyaan xeryaha kaamankooda meelaha ay joogaan dembiyada ka dhaca meesha ciidamadu joogo dembiyada ka dhaca kamiska militariga kuwaasina waxaa la yaraha iyana waa dembiyo ciidan waxay kala dembiyo ciidan maaha dembiyo ciidan maaha ee dembiyo maxkamadaha caadiga ayaa leh hadda dacwadda maka dacwadaha waxaa qaada maxkamadaha militariga dacwadaha argagixisada dareerkaba dhowr arrimood bay u qaadaan kow qolada ciidamada waxay leeyihiin nimanku waa niman sida ciidamada u tababarano waa niman usoo duulay si ciidan oo kale oo markaa annaga ciidankaaba iyo haddee basku ciidan ba ay yihiin hab ciidan u habaysan yihiin annagaa qaadayna kow waa dambiyada argagixisada laba waxay leeyihiin iyagu waxay haystaan amnigii iyo ciddii ilaalinaysay iyo waa niman ciidan ciidan bay haystaan saddex maxkamadahan caadiga lix iyo toban baa laga dilay intoo iyagoo shaqada haya cid ilaalisa ma jiro walaa askari ilaaliya maxkamadda marka la joogo askari ilaaliya oo ninkaa garsooraha ku ilaalinaya meeshiisa ma jiro waxa baqaya nimankii garsoorayaasha waxay leeyihiin anigoo dawlahaas anaga oo nalagu dilaya nalaga daayo saddexdaas sababood awgeedba dawlaha imanka maxkamadaha milatariga qaada laakiin waa jiraan iminka garsoorayaal aanu tababarnay waanu u diyaarinayno inay noqdaan ay qaadaan dawadaha maxaa argagixisada iyo lacagbareeda waa labada waxaa usii darada waa mahadsantaa guddoomiye dhegeystaha xigan siinaya walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso guddoomiyaha maxkamadda sare caydiid ilka xanaf
bismillahi raxmaan magacay walaal waa axmed xuseen ibraahim oo jooga magaalada hargeysa waxaan weydiin lahaa guddoomiyaha maxkamadda sare guryahan dambees aada iyo aad bay dadka soomaaliya dega gaar ahaan muqdisho uga cabanaya garsoorkii iyagoo ka sheeganaya cadaalad daro fara badan madaxweynaha soomaaliya wuxuu in fara badan isku dayey in uu wax bedeli badan ku sameeyo garsoorka soomaaliya sidaa darteed guddoomiyaha waxaan weydiin lahaa maxaa kaaga qorshaysan inaad cadaaladii soomaaliya dib u soo celiso garsoorkeeda hagaajiso aada samayso guddi cadaaladeed su-aashaasaan weydiin lahaa guddoomiyaha waa mahadsantaa walaal weydiin haye weydiin guddoomiye horta maxkamadda horta marka ugu horeysa adigu war mahaysid hargeysaa joogtahay garsoorku waa ka madax banaan yahay adaa kale inaad ogatan leeyahay in la hagaajiyo oo la dado oo wax laga bedelo no sidaa maaha waa faragelin haddii lasoo farageliyo maxkamadaha iyaga way ka madax banaanyihin waa hayaata dhaxaad imkaaniyaadkii aanu ku shaqaynahayn waxaa nooga qorshaysa waxa weeyaan imkaaniyaadka aanu ku shaqaynahayn ee wax ku bedeli lahayn aanu dad siin lahayn ee shaqo ku qaban lahayn oo ku hagaajin lahayn ma haysano ilaa taa la helana nin kastaba ha yimaado wax laga dhab kara ma jirto dad way jirtaa dad baa leh doonaya inay maxkamadaha bedelaan dadka jooga oo dad kala keenaan iyadoo haddana laleeyahay dacwadi waxaa la reform garaynaya maxkamadii ee reformkaasi haddii aad ogtay minisba mid aan anigu wato qof aan anigu jeclahay qof aan anigu doonayo inuu ii shaqeeyo oo haddana aan leeyahay waa garsoore madax banaan oo haddana aanay max- madax banaansi jirin ay tahay aniga waxaan raba sameeyo markaa dee cadaaladiyaada taasi waxba u tari mayso garsoorkiina waxba ka tari mayso ee waxa weeyaan dad aqoontay lahaayeen maha in wadaagta dalkeena lama intixaamo inta badan dadka intixaan laguma qaato waad aragtay intaasoo nin baa la qaadanaya waa hoos baa loo qaadanaya lama ma very few inta inta public la dhiga la yidhaaho walaahi ninkii doonayo waa kaas ka soo qayb galo annaga waxaan ugu qorshaysan waxa weeye haddaan ormayra ka soo qayb galo haddaan wax qori lahayd haddaan hagaajin lahayna imkaaniyaad iyo absooda daba dhaqaalihii iyo lacagtii loo baahnaa ma hayno markaan helo keliya ayuumaan ayuumaan isku dayi karaa inaanu hagaajiyo oo gacanna nala siiyo laakiin gacan farafarayn ay ahayn gacan daacada aanu helno markaanu helno
waa mahadsantaa gudoomiye waxaa jira in la sameeyey n guddi dibu eegis n hay-adaha cadaaladda ahaa n guddigaasina waxa uu ka yimid dhanka wasaaradda xaggee ayay ahayd inuu ka yimaado n sharciyadiisa se ma ahayd mid ansaxa
wallaahi anigu warmarka waxaan jeclaa in mar guddi ad hoc committee committee ad hoc ah oo madax banaan sida iminkaan sheegayo kala ah si cadaalada uusoo xulalas inay meel ka timaado oo meeshaas cidday u baratay iyada inay hagaagsanto meesha la geliyo aniga nalama hagaagsana hadday doonay doonaya inay noqoto wax dadka soomaaliyeed dadkao dhan u dhexeeya waxay ahayd annagana lagama kashago alaa kulli xaal wax kale oo laga weydiiyey garsoorka ma jiro sida imika sharci la gudiyey maalin dhaweyd baa la gudiyey sharciga nidaamka garsoorka waxaana ku waa nidaamkii garsoorka laga shaqeynaya waa garsoorka anagu gacanta ku hayno kale wasaaraddaa gudisay oo aan waxba naga weydiin oo aan kala anaan ku lahay waxay gudisay baarlamaanka way gudisay waana sharci dhiman oo waxaa leeyahay sharciga nidaamka garsoorka oo aan xeeraalina ku jirin oo aan maxkamadaha gobolooyinka ku jirin oo aan maxkamadda soor ku jirin oo aan mid military ku jirin hadday garsoorka waato marka maxkamadaha keliya caadiga yaryar ee maxkamadda sare iyo xabsaanka iyo gobolka ee ee ee maxaa federaalka ayin baa loo sameeyey intaasna kuma fila waa sharci dhiban sharci haddii anagu anagoon talo ku leenahay hirgala ma aha waa in la joojiyaa ilaa waxyaabahan sheegayno lagu soo daro marka hadeer waxyaaba badan badan badan baa kulleyba anagu ma jecli inaan idaacadaha ka awdo waxyaaba badan badan badan oo ka dhiman garsoor oo aan loo qabanayno kolleyba aan imika la qabanayn ayaa jira oo loo n waxaa haddaa su-aalihii dadka ku weydiiyeenna ku jirtay n adnaa soo hadal qaaday ma waxaa jirta faragelin madaxda dowladda oo idinkaaga timaada haddii aad tihiin waaxidga cadaaladda
faragelin way jirtaa faragelin way jirtaa way jirtaa idan wa inaan imika kusii dheeraado faragelin way jirtaa waa kan kuu sheegayba de waxyaabaha kuu sheegayba waa ka mid oo garsoorka lagu daynayo arrimihiisa iyo siduu isagu u adkaa inoo dhisa matalan guddiga adayga garsoor guddi baa heltay guddigaa waktigiisa baraal la sameeyey guddigaasi weli way taagantay weli ilaa guddi kale oo bedesho la sameeyo meeshu ma banaananayso dowladnimada ma ogola meel iska banaane way jirtaa waa la ignoranaya laakiin lama rabo waad arkaysaa inaan la rabin guddigaa walaya bedel oo aan la doonayn gacan la siiyo oo lagu shaqeeyo marka wax badan baa jira laakiin maaha wax ku socda wax soba soomaalida dhexdeeda weye
waa mahadsantaha guddoomiye n waxaa jirta in markaasi ay ay jiraan cabashooyinka hadda dadka sida aad sheegtay waxaa ka mid a in laaluushka ilaa maxkamadda sare uu gaaray oo mararka qaar maxkamaddu ay qaado xukunno cadaalad daraa oo aan mid ahayn oon laba ahayn dad badan oo ka cabanayana waa ay jiraan marka ma la dhihi karaa nidaamka cadaaladda inkastoo faragelintaasi jirto culeysyadaas adinkeeda haysta laftirkeeda ay jiraan in haddana musuq maasuqu uu ku xoogan yahay shaqooyinkii laga sugaayay garsoorka dalka
ilaa imika saddex boog baa lagu dilay garsoorayaal ama arrin garsoor oo dacwada ku saabsan lagu dilay way xun tahay weliba africa way xun tahay hadiya jeer garsoor waa dhibaato waxaa ninka guddoomiyaha maxkamadda kenya wuxuu igu yidhi waryaahaya haddii lagu yidhi gudoonsiyaasha imika kula shaqeeya way xun yihiin ee bedel waan ku yidhi wuxuuanguhi anaa sameeyey kabrada ahaa anaa bedelay kuwa kala qaatay wallaahi kuwa dambea ka daran buy kuwa dambe ee iyagu aan weliba waxba cuninba oo waxba hore u arag ayaa u daran be waxba maqline kuwaad haysato intaad hagaajin karayso hagaaji kolba qofka xunaad aragtana iska eri buy laakiin kuwan xaaq oo qaar cusub oo qaado oo gebigooduba hodh leh weligaa hayeelin buu yiri marka adeer waan ogahay waan ku sheegay hadeerna wax waa jiraan badwiitaraay warkaasi dacwadadan saddex jeer saddex jeer afar jeer anigu dubu galaa oo galaa oo galaa oo dacwadada maxkamadasay in haddana dubu galaa oo aan arkaan in qalad lagu sameeyey marka adeer meesha waa kuwa waa ma jirto anigu oran maayo boqol kiiba waa boqol laakiin intaanu kari karno waa hagaajinay waa isku daynay inaanu hagaajin loo toosinin waa mahadsantahay n dhegeystayaashaan markana su-aasha siinayna inagoo gabagabadeena kusii socona n walaal magacaaga meeshaa kasoo hadlaysid iyo su-aasha aad rabtid inaa weydiisid gudoomiyaha maxkamadda sare soomaaliya caydiid ilka xanaf
walaa waa mahadsantahay magacay waxaa la yidhaha cabdi khayr soofe mudane ilkaxanaf sideedaba ummadii waxay ka dhimataa ama ka noolaataa waa cadaaladda waa mar haddii haddaba
ninka mas- ma- ma ka hadlaa ninka mala hadlaadeeno n ha wuu ka jo Adiga.
ha su-aashaan ku Sug, sug, dhamaystaa sug.
haddaba mabaana mabaana dhamaynin Cada- cadaalad anigu hayna waa garsoor dad ka dhexeeya laba qof okay haddaba garsoorka haddaba Eh, mar haddii tahay guddoomiyihii maxkamadii sare arrinka musuqa iyo cadaaladda iyaad ka hadashay ee noqotay mid had iyo jeer soona noqota oo en, diiwaan kasta oo kusoo baxa arrimaha marka laga hadlayo soomaaliya ay noqotay midda ugu hooseysa adduunkaas dhan ee labada boqol iyo xoogaaga wadan ah oo cid kasta leh aan noqonay mid aan jirinba Fahmo ma lanahayo noqonayo.
lanahayo kiisas cadcad oo leedahay en, laba qof oo iska haysay mid mid qaylinaya yaanan dhegaysan mid kale waxaa la hayaa kiisas cadcad oo soona noqday oo dad la dilay leh oo garsoorayaashii hoose haddaba su-aasheedu waxay tahay garsoorayaasha en, marka ay sameeyaan xadgudub oo xeerkii ama laaluush ha qaataan ama qof nool ha iibsadaan ama dad hantidiis ha qaataan ama kuwo ishaysta cadaalad darra ha u kala qaadaan maxay tahay sababta maxkamadda sare aanay ulahayn hanaan iyo barticool tillaabo looga qaadi karaa garsooraha xadgudubka sameeyey si nadiifa u hadladeen hay dad yowla filan ma sii waxa uu ku Ah, adiga leeyahay waan ka baxaya anigu hay n dad wax iibsada okay su-aashaada u gudub marka cabdiqeyr su-aashu waxay tahay maxay tahay sababtu en, hanaan iyo barticool ay u yeelan laadahay maxkamadda amaba aanay ulahayn tillaabo looga qaadi karo garsoorayaasha markay xadgudub sameeyaan waayo adeer tallaabadan wax sa uga qaadaysa waayo adiga ku dhiiban yahay ninka garsooraha waxaad doonaysaa inaan la socodsiiyo marka hore waa laydinkaa dacwadaya lagu faragelin go-aanku gaaray sharcigu wuxuu leeyahay ninkaa garsooraha dacwo go-aanka uu gaadho dembi dacwad dembi iyo mid sibila midna looma raaci karo madoogow sharcigu saasuu leeyahay waxaana looga jeedaa hadduu labadaa ka baqayo cadaalad ma samayn karo haddii isagoo labadaa ka baqayo uu cadaalad xumo sameeyo si kalea wax looga qabto waa maxay golaha adeega garsoorka ee lagu sheegaya wuxuu mas-uul ka yahay arrimahaas haddii la cadeeyo laakiin dabcan dabcan raactaan baa laga qaadan karaa taasina waan kula qabaa inaana cidina go-aanka oonu dembi ahayn garsooruhu gaara laakiin waxa laga hadlaya waxa weeye waa xadgudub uu sameeyo garsooraha sida laaluush cad oo uu qaatay oo markhaatiyaasheedii la hayo waxaa jira maxkamadda sare ee adduunka ama muslima ha ahaadaan ama gaale waxay leeyihiin barticool iyo hanaan cabdiqeyr gudoomiyaha kula hadla taasi maxayna u jirin gudoomiya haye gudoomiye dad wax cadayn karaya dad wax cadayn karaya oo dadka qofkaas inuu laaluush qaatay ama qof dembi intuu si cad u xidhay ama si cad intuu jiro karno waa wax lagu saalay walaya bile ee ma la helaya wey waa dad kulse yidhaahaan hadalka markii lagu timaado lama hayo oo meelo waa la wadaa walaya bile cabdiyo gudoomiye hadda adiga waayo aragnimadaada cadaaladda muddada aa kusoo jirta markaa fiiriso maxaa ku qiimeyn lahayd cadaaladda soomaaliya taalla ee adiga hadda garsoorka soomaaliya yaalla iyo cadaaladda aad adigu hadda madaxda u tahay maxaa ku qiimeyn lahayd waxa- waxaa ku qiimeyn lahaa inay ta ugu wanaagsan ee la heli karo iminka markaad eegto taayda marka siday taa la eego ta ugu wanaagsan ee la heli karo weeye laakiin ciddii wax cadaynay laba laba arrimood waa in la joojiyaa dadkan lacagta la ordiya waa inay joojiyaan ko dadku dadku waxay arkaan ee qaladkaana waa inay soo sheegaan oo soo report gareeyaan oo arkaan qaladkaasaa dhacay saasaa la sameeyey wax laga qabto haddii labadaa la helo okay laakiin inta odhan waxaa ka daran ninka garsooraha waxaa wuxuu kaga kaaftoomaa waa inuu helaa in wax la siiya sida dhulka aad kalaad aragtayba ninka garsooraha mas-uuliyad weyn baa loo dhiibay garsoor baa laleeyay kala saar adeero wuxuu ku noolaado oo ku filan waa in la siiya waa inagu dalka dhibaata ku waayo inagu wax badan ma haysano wax walba way nagu yaryihin laakiin way loo roonaadaayo weliba xagga amniga gaadiidka guriga looga roonaado laga aada umahadsan tahay gudoomiye inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya caydiid cabdulaahi ibka xanaf tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
intaasi aan kaga gudubna barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo falastiin axmed imaan halka aad weli naga dhegeysanaysaana idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dowladaha faransiiska iyo masar ayaa ka wada hadlaya sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadaladii falastiiniyiinta iyo israel ee hore u burburay wasiirka arrimaha dibadda faransiiska oo ku sugan qaahira ayaa u sheegay mas-uuliyiinta masaarida in la joogo xilligii lasoo celin lahaa wadaxaajoodkaasi xuseen saxnuuni wariyahayaga magaalada qaahira ayaa warbixintan inoo soo diray wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda faransiiska oo soo gaaray magaaladan qaahira ayaa kulamo la qaatay mas-uuliyiinta dowladda masar si loo dardargeliyo geedi socodka nabadda ee bariga dhexe masar loran fabias ayaa madaxweyne cabdilfataax al siisi kula kulmay qasriga madaxtooyada masaarida ayagoo si guud uga wada hadlay xiriirka labada dal iyo dib u soo celinta wadahadallada nabadda ee falastiin iyo israa'iil sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda faransiiska ayaa kulan la qaatay dhiggiisa dalkani masar al sayid saamix shukri maser lorant fabias oo warfideenka kula hadlay magaaladan qaahira ayaa ku baaqay in dib loo bilaabo wadahadaladii u dhexeeyay israa'iil iyo falastiin waxaan doonaynaa in la xaqiijiyo nabadgelyada dadka israa'iil waana muhim buu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka faransiiska sidoo kale waxaan doonaynaa in la aqoonsado xuquuqda ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta sababtoo ah haddii ay jirto cadaaladari wax nabad ahi lama heli karo buu raaciyey hadalkiisa loren fabias hafhayeenka madaxtooyada masaarida calaa yuusuf ayaa sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi faransiiska iyo mas-uuliyiinta dowladda masar inay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo weliba sidii loo soo celin lahaa geedi socodka nabadda ee falastiin iyo israa'iil gaar ahaan sidii loo heli lahaa buu yidhi dowlad madax bannaan oo falastiiniyiintu ay leeyihiin wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda faransiiska ayaa lagu wadaa inuu kulan la qaato guddi wasiiro ah oo ka tirsan jaamacadda carabta si ay uga wada hadlaan hindisaha xukuumadda faransiiska ee ku aadan soo noolaynta wadahadallada nabadda ee u dhexeeya falastiin iyo israa'iil guddiga jaamacadda carabta u qaabilsan qadiyadda reer falastiin ayaa waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka masar morocco iyo jordan iyo weliba xogayaha guud ee jaamacadda carabta al sayid nabiil al carabi maser loran fabias wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi france ayaa lagu wadaa booqashadiisa masar inay qaadato muddo laba maalmood ah isagoo sidoo kale booqan doona dalalka jordan israa'iil iyo dhulka reer falastiin wadahadaladii geedi socodka nabadda ee israa'iil iyo falastiin ayaa burburay sannaddii labada kun iyo afar iyo tobanka xildheerayaasha carabta ayaa rumaysan in dowladda faransiiska ay doonayso inay cadaadis ku saarto dowladaha carabta midooda yuruba iyo xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay in lasoo afmeero khilaafka gaamuray ee u dhexeeya falastiin iyo israa'iil bishii diseembar ee sanadkii hore ayay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu diiday dalab ka soo baxay maamulka reer falastiin oo tilmaamaya in israa'iil ay ka baxdo dhammaan dhulka ay ka haysato falastiiniyiinta ugu dambayn aakhirka sannadda labada kun iyo toddoba-iyo tobanka iyo in heshiis nabadeed oo dhammaystiran lagu gaaro muddo sannad gudihiisa xuseen saxnuuni v o a qaahira
kariim mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan shalay waxaa dunida si weyn looga xusay maalinta qaxootiga adduunka ah hay-adda qaxootiga dunida u n h r ayaa warbixinay soo saartay ku sheegtay in tirada dadka qaxootiga ah ay sanadkan gaareen ilaa iyo sagaal iyo konton dhibic shan milyan oo qof halka sanadkii hore ay ka ahayd koob iyo konton dhibic laba milyan oo qof haddaba somalilan waxaa gaaray qaxooti badan oo kasoo cararay dagaalada ka socda dalka yemen kuwaasoo isugu jira soomaali iyo yemeniyiin hay-adda xuquuqda aadanaha ee somalilan human rights center ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in qaxootiga u dhashay dalka yemen ee kusugan somalilan ay xaalad adag ku jiraan ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka taleefonka kula xiriiray guuleed axmed dafac oo ah guddoomiyaha hay-addaasi war-saxaafadeedkaygu wuxuu ku saabsanaa maalinta qaxoontiga adduunka oo ah maalin adduunyadu is-xasuusiso dadka qaxoontiga ah ee dhibaatada ku haysato dunidao dhan si wax loogu qabto gargaar loo siiyo annagoo taa ka duuleyna kolkaa waxaan soo saarnay hor saxaafadeedaan ugu talagalnay in hay-adaha caalamiga ah gaar ahaan kuwooda u xil saaran inay gargaaraan qaxootigu inaanu tusno dhibaatada haysata dadka yamaniyiinta ah reer yaman ee colaada ka socota dalkoodii kasoo cararay ee gudaha somalilan soo biday Waan gartay.
eh, waxtar iyo gargaar iyo amni waan gartay marka maxaa idinku aragteen waxaana walaaca ka muujinaysaa muxuu yahay waxaan soo aragnay dadka qaxoontiga ah yamaniyiinta dalka soo galay cid gargaar siisa ama gacan qabataa ma jirto magaalooyinka waaweyn ee hargeysa iyo berbera gaar ahaan bay soo galaan kuwooda kolkaa dayacan ee taagta daran een hantida haysan ee faqiirka ah waxay danta ku kelif tahay marka inay nolol adag ku noolaadaan waxaan soo aragnay dalyow aan haysan cunto iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo guryeyn cidi siisay ee dantu ku khasabtay iyagu inay degaan qolaada ay iska bixiyaan kirada ama dadka reer somalilan xaafadaha degan ee ay ka bixiyaan kirada bil ama laba bilood dabeedna aan xitaa haysan waxay dhulka dhigtaan ama sibirka iskaga seexdaan qaarkood ay sibirka seexdaan asoona qolaalay degan yihiin saddex qoys iyo afar qoys ee hal qol wada degan yihiin marka dadaadu dayacan dhibaato badan ay haysato oo aan diiwaan geyshanayn badankooda ayaanu soo aragnay oo dhibta ugu badan ee ay haysato kuwooda faqiirka aan waxba haysan kuwoodii magaalada ladnaa magaalada galeno nolosheeda isdaberay laakiin kuwii aan waxba haysan baa dhibaato badan ay haysataa dhinac weynu ognahay oo dawladdu taag badan male oo lacag fara badan ma haysato ay dad badan ku taageerto laakiin waxaa muhiimka ah waxay yihiin dawladda iyo hay'adda qaramada midoobay u n h r u qaabilsan qaxootigu inay iska kaashadaan in dadkan xeryo loo sameeyo oo ay kusoo hirtaan oo dabeedna halkaa gargaar lagu siiyo hay-adaha u xilsaaran ay gacan siiya dawladduna ay amniga iyo ilaalinta siiso iyo diiwaangelinta oo waajibka dawladda saarana ama taa bedelkeeda sida etoobiyaanka faraha badan dalka degan ee diiwaan gashan oo kale in la diiwaan geliyo wixii guna iyo gargaar la siin karo la siiyo oo dabeedna meel lagu ogaado laakiin dadki inay magaalada un iska soo galaan oo faraha laga qaado oo kii ladnaana isagu isdabero kii faqaarka faqiirkaana gaajo ku qabsato waayo dadkan xitaa luqadii ma garanayaan ummadii ma dhexgeli karayaan wax ma weydiisan karayaan Waan gartay.
ayaan wax habboon ahayn hay-adda qaramada midoobay iyo hay-ado kale oo la shaqeeya ayaa een, qaabilsan inta badan dhinaca qaxootiga waxaad noo ii sheegtay dadkaa deer oo kale inaad aragteen dadkoo kale inay wixii karaankooda ay bixiyaan saad hadalkaagan ka dhadhansanayay n hay-adaha iyaga miyaanay xeryooyin u sameyn miyaanay dadkan qaabilin miyaanay warar noocaasaan maqlayn inay xero qaxooti xitaa loo sameeyey marka dadkan maxay xerada qaxooti uga yimaadeen ma jirto xero qaxoonti waxaa jirta meel la yihahdo goobta degdega ah saddex cisho emergency weeye markay markabka dadku kasoo degaan dhalashada ay doonaan ha lahaadaan yamni iyo soomaaliba ayaa muddo saddex cishaa goobta lagu haya wixii ka dambeeya dadka gacanta lagu hayo waa inay ka baxaan goobta waa goob yar oo kulul oo kooban oo aan dadku muddo dheer joogi karin marka goobo dadkaa lagu gargaarayo cid si joogtaa gacanta ugu haysaa ma jirto runtii hay-adaha way gabeen dadka waajibkii ka saaraa dad tiro badan maaha oo boqolaal iyo kumanaan oo loo taag waayo oo dadaadu tiro yar marka laakiin goob qaxoonti u samaysan ma jirto berbera goobta ka samaysa waa emergency site dadka degdega gargaar degdega lagu siiyo muddo saddex dhalacrooda keliya wixii ka dambeeya waa ku khasab inay ka baxaan kaasi waxa uu ahaa guuleed axmed dafaca oo ah guddoomiyaha hay-adda xuquuqda aadanaha ee somalilan human rights center waxa uu khadka telefonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar
waagaag weli waxaad nagala socotaan v o a haatan kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkii ganacsiga xuseen xasan dhaqane ayaa magaalada beledweyne ka soo diray
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena ganacsiga qiimaha shidaalka lagu iibiyo gobolada bartamaha iyo koonfurta ayaa waxaa laga dareemayaa sare u kac aada u weyn kadib markii shidaalkii ka iman jiray wadanka imaaraadka carabta marka la keeno dekeda boosaaso ay bilaabmatay in loo qaado dalka yemen halkii markii hore lagu iibin jiray gobolada dhexe halkii barmiil oo nafto ama basiin ah lacag ku dhow ilaa konton dollar ayaa ku korartay xilligan sida uu barnaamijka ganacsiga ee v o a u sheegay maamulaha ajabka iyo kaadka shidaalka hiiraan dhaqana daahir faarax qiimaha shidaalka isbedel ayaa jiro Ee, isbedelkanuna wuxuu bilowday ilaa bil laba bilood gudahood Ee, isbedelkaasna waxaa keenay shidaalka awal ee, gobolada dhexe waxaa loogu keeni jiray ee, baryaa loogu keeni jiray dubay puntland usoo mari jiray dagaaladii iyo manka dhacay ayaa waxyeelo geeyey awalna asoo hadee xiliyada ee, lixdib sa- sanadka aakhirka lixdii bilood asoo awalba yani mataqaanaa qiimihiis oo saranka oo aan ku dareemi jirnay haddana meesha meelahaas ay dhiba- dhibaato ay ka- ay ay kaga timaaday Een, qiimaha hadda la iibiyo eh, naftada iyo baasiinka iyo markii hore inta la iibin jiray maxaa nooga sheegi kartaa fuustada naftada hadda waxaa la iibiyaa laba boqol oo doolar Fu- ma- marka la iibiyo fuusada baasiinka laba boqol iyo labaatan doolar markii hore fuusada baasiinka waxaa la iibi jiray boqol iyo siddeetan doolar fuusada naftadana waxaa la iibi jiray boqol iyo todobaatan doolar marka sar u kaca ma beledweynehu keliya ku kooban yahay mase meelo kale oo sarakaca uu ka jiro oo aad noo sheegi karto way jirtaa kolley waxaan isleeyahay gobolada dhexe ee, marka laga reebo eh, dhankaas somalilan wuu ka jiraa sarakacaas shidaalka okay shidaalka hadda idinka xaggee idinkaga imaan jiray haddase xaggee idinkaga yimaada ma eh, markii horeba puntland idinkaga imaan jiro haddana puntland idinkaga yimaada mase ayagana waxaad samayseen eh, bedel meelihii marka hore idinkaga imaanaya wallahi nin yahow hadde awal waa runta oo puntland oo nooga imaan jiray dhibaataduna hadda ayada xaggeedayba nooga timaadee marka koonfurta shidaalku hadda nooga yimaadaa Eh, sarakacanuna ayada xaggeeduba ka yimid dagaaladaas awgeed wax badana isbedelay waxa isbedelay haddee shidaalkii inuu sare u kaco awal meesha qiimihiisa oo hoosey jiray hadda waxa waaye qiimihiisu aad u sareeya wallaahi niyo hadde wax weyno hadda raqiisuna ma jiraan laakiin tan waaba laga soo waaya laakiin hadda koonfurta waaba laga helaaba asoo qaaliya
marka isticmaalkii dadka iyo dadkii iibsan jiray qiimihii ma ku kordheenoo wax maa ku kordhiseen mise intii markii hore aad iibi jirteen waxba kama bedelan aada u weyn ay ugu kordhayeen sababtooy tahay hadee qofka markay adiga markay wax kugu kordhaan qofkan inuu wax ku kordhaan waa qasab ha meelaha loo isticmaalo shidaalkana laka iibsado qofka markii adiga ay shidaalka uu qaali kugu noqdo qofkan qaaligu ku noqonaya sababtooy tahay hadee wixii in isbixiyaana loo baahan yahay marka een, magaalada xilligan aan hadda joogno shidaal ku filan ma yaala oo intii isbedel laga gaarayo ay dadku isticmaali karaan magaalada shidaalku waa yaalaa laakiin aad u cariiri ugu yahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal siduu hadda uu ahay waa boqolkiiba konton waa marka sidaas uu shidaalku magaalada cariiri ugu yahay marka maxaad dareenteen mar haddii qiimo koror uu ku yimid eh, qiimihii shidaalka eh, shaqadiina iyo ganacsigiina uu yahay shidaal oo keliya maxaad dareenteen ma culays mise mid laga gudbi karo ma waa laga gudbaa wixii yimaadaba waa laga gudbaa ama culays ha noqdaano ama fudayd ha noqdaano shidaalku waa imaana intuu imaanana waa loo dulqaadana marka hadda kan eh, ka imaanaya dubai oo puntland imaan jiray boosaaso oo intana imaan jiray xaggee loo weeciyey waxaa loo weeciyey kii eh, imaan jiray ka imaan jiray dubay oo boosaas imaan jiray waxaa loo weeciyey eh, meesha la yiraahdo ii sheegeen yemen meeshaasa dagaalaha daga- dagaalada foolxumo ay ka dhaceen meeshaasaa dhibaatadaba ke- inta inta badan keentay shidaalkii marka wadankaas uu soo saari jiraa baaba-ay oo magaalooyinkaas iyo wadankaas uu qaadan jiray marka kii soomaaliya soo aaday unbaaba haddee dib loo raray sooma marka een, muqdisho shidaalka idinkaga imanaya iyo midka idinkaga imaan jiray boosaaso eh, kee qiimihiisa macquul idinla ahaa oo dadka qiimo macquula uga iibin jirteen kan puntland ka imaan jiray waagii hore qiimihiisu macquul ahay dadkana qiimo macquula loogu iibi jiray Eh, marka laakiin hadda dantaaba kugu kaliftaba in hadee koonfurta xamar laga soo qaado wuxuu kuu qaada wuxuu kuu qaadanaaba ha kugu qaata adiga Een, haamihiina shidaalka intee litray qaadi karaan ma yihiin bil ama laba bil ama eh, shan iyo toban maalmood kuwa ku filan magaalada inay eh, daboolaan baahidiisa mamame wax badanay daboolayeen hamaka hadee shida hama waaweyna meeshaan ku jiro keeda keedaa loogu talagalay magaalada ilaa afar bilood ilaa shan bilood inay yani mataqaanaa ay shidaal siiyaan muhiimada
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta laga gaarayo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa ramadaan kariim
aad ayuu mahadsan yahay waryaheena xuseen xasan dhaqane oo xubinta ganacsiga nala socodsiinayey haatanna maxamed colaadan ka codsado qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn colaad mahadsanid caasha toban askari ayaa ku geeriyootay labiyo toban kalena dhaawacyo qa- ay qaar culus yihiin ayaa ka soo gaaray kadib markii gaarigii ay saaraayeen uu shil ku qabsaday deegaanka buurawadal oo waqooyi galbeed kaga beegan magaalada garowe ciidamadaasi ayaa ka tirsan ah, daraawiishta puntland askarta geeriyootay iyo kuwa dhaawacmay ayaa dhammaantood ka wada tirsanaa ciidanka jiidda hore ee deegaanka tukaraq oo u dhexeeya garowe iyo laascaanood waxayna markii shilkaasi uu dhacayay kusii socdeen magaalada garowe dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay fashilisay weerar saaka maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada nabad sugidda ku leeyihiin degmada shibis ee magaalada muqdisho dhammaan dadkii weerarka soo qaaday ayaa la sheegay inay dhinteen iyo askari ka tirsan ciidamada amniga dabley hubaysanna waxa aan heb- oo aan heebtooda la garanna waxay toogasho ku dileen sarkaal ka tirsanaa wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya deegaan ka tirsan wajeer waqooyi bari kenya mas-uuliyiintu kama aysan hadlin sababta dilka iyo in cid loo soo xiray toona dhinaca wararka caalamka haddaan eegnana maanta oo axad ah ayaa dalkan maraykanka waxaa laga xusayaa aqoon laga xusayaa maalin loogu magacdaray maalinta aabbaha oo ah munaasabad lagu xusayo kaalinta aabbaha ee qoyska inkastoo aysan ku jirin maalmaha fasaxa shaqooyinka federaaliga ah ayaa haddana maalintan la xusaa sanad walba axadda saddexaad ee bisha juun qoysaska ayaa caadiyanba u xafladeeya maalintan iyagoo inta kale ee qoyska ay aabbaha u kaxeeyaan casho sharaf oo ay guddoonsiiyaan hadiyado u badan garabaatiyo maalintan ayaa dhinaca kale faa'iido u leh bayac mushtarka dalkan maraykanka dhaqaalaha dalkan maraykanka dhaqaalyahanada ayaa sheegaya in dadka maraykanka ay ku qarash gareeyaan hadiyadaha maalinta aabbaha sanad walba lacag gaaraysa hal bilyan oo doolarka maraykanka ah saraakiisha dalka afghanistanna waxay xaqiijiyeen in maanta oo axada uu qarax bambaano jidka dhinaceeda la dhigay ka dhacay gobolka koonfureed ee helman halkaasoo ay ku dhinteen sagaal iyo toban qof oo rayida oo ay sagaal caruuri ku jireen
mahadsanid maxamed colaad xasan qodobada warka caalamka ugu waaweynaa ayuu nala socodsiinaya haatanna mid ka mid ah heesaha ramadaan teenada uu ku talagalay kusoo dhowaada
qasiidadaasi ayaan kusoo gabagabayna idaacaddiina galabnimo waxaa cododkooda nagu soo gaarsiinayey maxamed baafa cali iyo xaliima muuse milaano intaan kulmayno caawafiidkii aniga iyo caashe ibraahim caashucuud waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.